بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله إن شاء الله تبارك وتعالى درسي دروستي أنه بلوني وأهيد أحكام العيد عشر كي أقول ريي أيا بحياة الدرس الأول waxa uuna ka hadlayay mashruuciyat lciid inay mashruuc tahay ciidu oo nebigu jideeyey calayhi salaatu wassalaam waynu soo qaadanay xadiidkii anas markuu nebigu madiino soo galay addarsu athaani dersiga labaad waxaan kaga hadlaynaa maa yustaxabu maadaa yustaxabu maxaa sunnah oo wanaagsan qabla alkhuruuji ila s- ilaa salaati alciid inta aan loo soo bixin salaada ciid ama ila almusallaa meesha lagu tukanayo aan loo soo bixin waxyaale waxaa jira sunno ah oo wanaagsan oo qofku la rabo inuu soo sameeyo qofka muslimkaa waxaa laga rabaa inuu sunnaha nebiga raaco calayhi salaatu wassalaam oo uu ku dadaalo oo ata'asi ula yimaado waayo ilaahay baa yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waxaa idinkugu sugan nebiga inaad ku dayataan ku dayasho wanaagsan awalan qodobka ugu horreeya afar qodob baynu kusoo koobaynaa dersigan qodobka ugu horreeya waxa weeye al ghusl in lasoo qubaysto qabla alkhuruuji ila alciid intaan ciidda loo soo bixin qofku inuu soo qubaysto oo waxa weeye uu la yimaado qubays kabacdi markaas uu soo baxo isaga oo soo qubaystay ciidda rag iyo dumarna waa isku mid laa far waxaa laga wariyay naafic ayaa waxa uu warinayaa cabdullaahi ibni cumar ibni khadaab radiallahu canhu kaana yaqtasilu wuu soo qubaysan jiray maalinta ciidda wuu soo qubaysan jiray qabla an yaqduu ila almusallaa intauna usoo kallihin oo gurigiisa uu joogo ayuu soo qubaysan jiray imaamu maalik ayaa ku warinaya muwadi iisaa ayuu ku warinayaa bisanadin saxiix haddaba waxaa aharkaasi ku tusayaa in waxa weeye maaragtay eh, lasoo qubaysto oo qofku uu qubayskiisa kusoo dadaalo inuu soo qubaysto oo ku daydo waxa weeye saxaabadii waayo saxaabadu waxay ku dayanayeen nebiga calayhi salaatu wassalaam sidoo kale waxaa iyadana maaragtay eh, ka sugnaatay saciid ibn musayib oo taabiciya aad garanaysaan qaala inuu yidhi sunnatu lfidri sunnaha fidriga oo maalinta ciidulfidriga ah iyo ciidda kaleba waa la mid eh, macnaha ciidda fidrigu hadda ka hadlaya saddex arrimood in la sameeyo ayaa sunna abuye wanaagsan almashyu ila almusallaa meesha lagu tukanayo ayaa musallaa la yidhaahdaa markii ayna masaajid ahayn oo bannaan cidlaa lagu tukanayo in marka uu qofku halkaa kusoo tukado waa sunnaha fidriga walaklu qabla alkhuruuj inta uuna soo bixinna inuu wax soo cuno oo waxa weeye timir iyo wixii la mid a sida inoo imaan doonta waa ka hadli doontaa والاغتسال موضع الشاهد هذا حوي أثرك والاغتسال إنه قفك سوق بيستو أنت أون صابحين أثر كان وأثر صحيحة شيخ الباني رحمه الله أيا أكو صحيحنا إرواء القليل أيا أكو صحيحنا فريابي غير باورينيا هل كا وحا لغا قرتي مركا sunnaha wuxuu u jeedaa oo as-sunnatu u leeyahay ay sunnatu salaf saxaabadii manhajkoodii iyo dariiqoodii weeye laakiin ma jira xadiid amraya ilaa w ilaa in lasoo qubaysto oo de markaa waxaynu odhan lahayn xadiid hadduu jiro waajib baa laga dhigi lahaa Mm. ee waxa weeye waa salafkii iyo dariiqoodii iyo wanaaggii lagaga dayanayay saxaabadii ridwaanullaahi calayhim sidoo kale ibnu qudaama rad- raximahullahu tacaala waxa uu leeyahay marka uu ka hadlayo kitaabkiisa fiqiga wayustaxabu an yatadahara waxa weeye bilciid qofku waxaa wanaagsan inuu isku soo isa soo daahiriyo bilghusli inuu soo qubaysto oo ciidda u soo qubaysto markaasuu tilmaamo waxa uu yidhi wa kaana ibnu cumar yaqtasilu wuu soo qubaysan jiray waxa weeye maalinta fidriga oo ciidda wuu soo qubaysan jiray leanna ciidda xajka iyada maalintaasi waxaa lagu jiraa waxa weeye axkaamteeda waa ka duwan tahay middan haddaba maalinta ciidda gurigaaga baad joogtaa ciidalfidriga gurigaaga intaadan ka soo bixin waa inaad soo qubaysataa cali ibn abi aalib baa laga wariyey wa kayruhu markaasuu ibnu qudaama wuxuu soo guuriyey aqwaashi culummada iyo waxa weeye say u istixbaabeen iyo a'immadii ka imaamu maalik washaafici wakayruhuma ayuu soo guuriyey halkaa marka waxaynu kaga gudbaynaa qodobka ugu horeeya oo ah in la soo qubaysto rag iyo dumarba qodobka labaad waa atajammul in la isu soo qurxiyo oo ciidda la isku soo qurxiyo ayaa iyaduna sunno ah hagee laga qaadanayaa cumar ibn khadaab radiallahu canhu ayaa waxa uu soo maray suuqa sida cabdullaahi ibni cumar uu warinayo wuxuu arkay jubba bahal jubba ah oo qurux badan buu arkay waa marada isku jooggaa la yidhaahdaa xulla ayuu arkay oo qurux badan fa akhada wuu soo qaaday fa ataa ila nabiy sala allahu caleyh waali wasalam markaasuu waxuu yidhi yaa rasuula allah tajammal waxaad isku qurxisaa middan maalinta lilciidi ciidda iyo walwafd wafuudu markay wafuudda ah qaabilays isku qurxi fa qaala nebigu markaa waxa uu yidhi ina hada libaasu man laa khalaaqa lahu tani waa dharka ay xirtaan cidda aan aakhira nasiib ku lahayn ee waa dharkii gaalada maxay tahay sababtu xariir bay ahayd xariir ayay ahayd hadde raggana waa laga xarimay qofka ninka muslimka ah xariirtu waa ka xaaraam imaam bukhaari iyo muslim baa warinaya waxay ka deliishadeen culummadu wejhul istidlaalka xadiidka loo deliishanayo taqriirka nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu qiray oo taqriir ugu sameeyey cumar kuma uu inkirin in la isqurxiyo ciidda laakiin wuxuu ku inkiray in la isku qurxiyo waxaan bannaanayn marka xariirtu ma bannaana ragga uma bannaana waxaa loo diiday marka oo nebigu u diiday wuu xiran lahaaye waxa weeye waa xariir bay ahayd bay yidhaahdeen culummadu sidaa daraaddeed ayuu u diiday marka waa wax bannaan wey imaamu sindi marka uu waxa weeye xaashiyadiisa ku leeyahay tacliiqaadka nasaa-iga waxa uu leeyahay waxaa laga qaadanayaa xadiidkaas atajamulu lilciidi kaanat caadatan cindahum inay ahayd arrin caadaa oo cumar ibna khadaab iyo kulli ay garanayeen in ciidda laysku soo qurxiyo waayo allayla maradan ciidda nebigu ha isugu qurxiyo hadda haddaanba la isqurxinaynin marka horeba taa lama u yimaadeen sidoo kale xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala fatxulbaariga waxa uu isaguna saas u taqriirinayaa oo waxa uu leeyahay waxaa laga qaadanayaa inay ahayd arrin la isla yaqaan oo tajammul lilciid arrin caadiya inay ahayd ayaa laga qaadanayaa oo taqriirka nebiga ayaa loo daliishanayaa leannu nebigu kuma inkirin calayhi salaatu wasalaam in la isqurxiyo ee wuxuu ku inkiray in la isku qurxiyo wax aan bannaanayn sidaa daraaddeed munkaraadka ayaan kaga hadli doonaa oo darsi gaaraan ka dhigaynaa munkaraatul ciid waxyaalaha aan bannaanayn in la isku qurxiyo waan sheegi doonaa sidoo kale ibnu qudaama waxa uu leeyahay xadiidka waxa uu kutusayaa atajammul inay waxa weeye cindahum inuu ahaa arrin macruufa oo waxa weeye aan cid walba taqaan oo bannaan ayuu soo tilmaamayaa ay ciid walba iyo waxa weeye jumcada iyo jumcada iyadu waaba amray nebiga calayhi sala salaam in la isa soo qurxiyo oo axsana thiyaab lasoo xirto oo waxa weeye maaragtay la isa soo dahaariyo oo lasoo qubaysto waaba amrayba wa qaala ibnu lqayim raximah allahu tacaala waxa uu yidhi nebiga markuu tilmaamayo waxa uu xiran jiray biaxsani thiyaabihi marka qofku markuu qubaysto iyadana waxaa sunnaa inuu xirto biaxsani thiyaabihi shardigu ma aha inuu noqdo dharku jadiid cusub oo markaa lasoo gaday laakiin biaxsani thiyaabihi dharkiisa kan ugu wanaagsan inuu xirto ayaa waxa weeye wanaagsan oo markuu u soo baxayo ciidda ee dharka cusub waxa weeye ciyaalka iyo dumarka iyo lagaga farxinayo waa arrin iska wanaagsan oo farxadda ciidda la socota laakiin shardigu ma ah maradu inay cusub tahay ee waxa weeye hadduu qofku dharkiisii wanaagsanaa oo uu soo xirto aduu dharkiisa ku ka doorto biaxsani thiyaabi inuu soo xirto laba go' buu nebigu mar xihan jiray mar wuxuu xihan jiray xulla waxa weye isku joog marba nooc calaa kulli xaal markaa dharka bannaan oo qofka u bannaan ayuu soo xiranayaa biaxsani thiyaabihi ayuu soo xiranayaa sidaas ayay saxaabadu samayn jireen iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam qodobka saddexaad waxaan kaga hadlaynaa mataa yaakul alaklu qabla alkhuruuji ciidul fidriga iyo ciidul adxaa waxay ku kala duwan yihiin mas'aladan ciidda fidriga oo ciidda ramadaanka ah waxaa la sameynayaa intuuna qofku guriga ka soo bixin ayuu wax soo cunaya subaxdii markii waagu u baryo markuu qubaysto oo isdiyaariyo oo diyaargaroobo intuuna soo bixin ayuu wax soo cunaya walow saddex xaboo timira hadduu soo cuno iyo koob qaxwo ah ama koob biyo ah waa ku filan tahay hadduu soo quraacdana waka marka nebiga calayhi salaatu wassalaam sida anas iyo warinayo kaana ya'kulu tamaraat wuxuu soo cuni jiray dhowr xabo oo timir ah qabla alkhuruuji ila almusallaa inta uunan musallaha u bixin ayuu waxa uu soo cuni jiray timir sidaa daraaddeed marka taasaa wanaagsan waxay kaloo yidhahdeen xikmaddu waa maxay marka ku jirta in lasoo cuno culummadu waxay yidhahdeen xikmadda ku jirta waxay tahay in aynan dadku u malaynin inuu soomkii laasim yahay ilaa la tukado ilaa la tukado soomkii laasim ma aha ee waxa weye soomkii waa dhammaaday bishu markay dhalatay ayuu soomkii dhammaaday amaa ciidul adxaa oo ciidda xajka iyada waxba la cuni mayo hadyiga ilaa la gowraco oo udxiyada la gowraco taas ayaa udxiyada ayaa wax laga cunaa oo nebiga sunnihiisi saasuu ahaa sida ay tilmaamayaan saxaabadu ridwaanullaahi calayhim burada waxa uu leeyahay nebiga calayhi salaatu wassalaam kaana yadcamu waxbuu soo cuni jiray ciid alfidri qabla alkhuruuji ila almusallaa wa kaana laa ya'kulu ciid aladxaa xataa yusallaa ciid aladxaana waxba ma cuni jirin ilaa intuu tukado oo hadyigiisa gowraco waxa weeye markaa udxiyadiisii qalo ayuu markaa udxiyada ku afbilaabi jiray sida soomaaliduba waa sameeyaan marka udxiyada in lagu bilaabo ayaa wanaagsan marka sunnuhu waa saas imaamu shawkani isagana saas oo kale uu tilmaamayaa wuxuu leeyahay xikmadda ku jirtana waxa ay tahay in waxa weeye ta'khiirka la dibdhigo salaada ciidda udxiyada waxaa loo dibdhigaa ciidulfidriga xoogaa baa la dibdhigaa laba xikmaa ku jirta inay dadku wax soo cunaan iyo zakaatulfidriga inay bixiyaan zakaatulfitrina waa ka soo hadalnay oo axkaamu siyaam baynu kaga soo hadalnay oo inay waajib tahay in la bixiyo qabla alkhuruuji ila asalaa intaan salaada loo soo bixin in la bixiyo marka arrintaasaa wanaagsan oo qofku inuu wax soo cuno wax soo dhadhamiyo oo soonkii furo waayo ciidulfidri baa la yidhaahdaa soonkii waa la furaya kabacdi xagee loo baxayaa marka alkhuruuju ila almusallaa qofku wuxuu u soo baxayaa ila almusallaa musallaa waxa weeye waa bannaanka lagu tukanayo oo waxa weeye maaragtay uu nebigu u jideeyey meel bannaan in lagu tukado sababtu waxa weeye masaajidka waxa weye dadka ma wada qaadayo marka meel bannaan in lagu tukado ayuu nebigu u sameeyey oo lagu tukan jiray marka nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu u bixi jiray ila almusallaa abi saciid alkhudri wa kayruhu ayaa warinaya nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa weye kaana yakhruju waxa uu u bixi jiray kaana rasuulu llahi sal slam yakhruju yowma alciidi maalinta ciidda nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu u bixi jiray ila almusallaa musallaha waa meesha ciidda lagu tukanayo ayuu u bixi jiray markaasuu ka bilaabi jiray markuu saa u yimaado ayuu wuxuu ka bilaabi jiray salaada ayuu ka bilaabi jiray marka sidaa daraaddeed marka alkhuruuju ila almusallaa baa la rabaa alkhuruuju ila almusallaa ayaa la rabaa in la aado ibnalxaaji almaliki waxa uu leeyahay marka uu sharaxaya raximah allahu tacaala arrinkaa sunnuhu waxa weeye alkhuruuju ila almusallaa maaha ciidda in masaajidda lagu tukado ilaa lidaruura dan inay keenta mooye sababto ah waxa weeye loo daliishanayo nebiga calayhi salaatu salaam waxa uu tilmaamay masaajidkiisu inuu ka fadli badan yahay masaajida kale salaada lagu tukadaa kun ajar ay dheer tahay ilaa masjid alxaram mooye sidaa daraaddeed haddana iyadoo saa fadligaa iyo wanaaggaa uu ku tilmaamay ayuu nebigu intuu baxay bannaanka ku tukaday oo fadiiladaas uu ka tegayo waxa uu aaday inuu bannaanka ku tukado idan halkaa marka waxaad ka garanaysaa fadliga iyo wanaagga ku jira waxa weeye in salaada loo baxo ilal musallaa marka waa in lagu soo tukado musallaha oo dadku ay yimaadaan salaada musallaha yacni masaajidda keliya ku tukan ibnu qudaama waxa uu leeyahay raximahu allahu tacaala sunnuhu waxa weeye alkhuruuju ila almusallaa in loo baxo musallaha loo baxo lagu soo tukado xikmaduna waxa weeye waa ijtimaaca dadkoo dhan inay meesha isugu yimaadaan ayaa la rabaa oo dadkii halkaa ku wada kulmaan walaakiin hadday daruura timaado oo qofkii awoodi kari waaya inuu baxo sida qof xanuunsan ama waayeela ama caajisa aan meeshii gaari karin waayo musallaha in loo lugeeyo ayaa sunno ah oo waxa weeye sunnuhu waxa weeye in la lugeeyo sidii aynu maqlay oo waxa weeye culummadu u sheegeen in la lugeeyo ayaa wanaagsan sidaa daraaddeed marka qofkii awoodi kari waaya laa xaraj wax dhibaataa oo waxa weeye gaaraysa ma jirto waa isaga tukan karaa markaa masaajidkiisa insha allahu tabaaraka watacaala wayustaxabu waxaa kaloo sunno ah oo wanaagsan qofku markuu soo baxo oo hadhow haddana uu noqonayo mukhaalafatu dariiq wax la yidhahdo inuu sameeyo maxay tahay macnaheedu dariiqii aada gurigaaga kaga timid oo aad ka soo baxday oo aada musallaha timid hadhow markaad noqonaysid dariiq kale ku noqo xadiidka jaabir baa tilmaamaya nebiga calayhi salaam kaana yukhaalifu dariiq dariiqa wuu khilaafi jiray ay macnaha dariiquu ku yimid maahee dariiq kale ayuu ku bixi jiray marka saasay tilmaamayaa culummada oo dhan saadulmacaadka ayuu ku tilmaamayaa ibn alqayim maxay tahay marka xikmada ku jirta qaar waxay yidhahdeen xikmadu waxa weeye inuu dadka dariiqaa degan iyo waxa weeye maaragtay uu sii maro oo sii salaamo qaar waxay yidhahdeen maya waxa weeye barakada iyo wanaagga labada dariiqba inuu helo qaarba waxbay ku tilmaameen qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye waa shicaarul islaam ayuu muujinayaa oo waxa weeye takbiirtii iyo sida inoo imaan doonta dariiqa maadaama uu sii maray oo sii takbiirtay kana markuu soo noqonayo ayuu soo marayaa isagoo takbiiranaya ayay qaarna yidhaahdeen imaamu nawowi raximah ullahu tacaala waxa uu leeyahay haddaynu xataa xikmadda garan ku jirtaa atta'asi ayaa inoogu sugan laqad kaana lakum fii rasuuli aswatan xasana marka nebiga ayaan ku dayanaynaa buu yidhi mar walba waayo ta'asigaasaa waxa uu yahay arrin aad iyo aad u muhiima in lagu dayda nebiga calayhi salaatu wassalaam marka mar hadduu nebigu sameeyey oo dariiqa uu khilaafay dariiqii kale uu ku yimid markii hore maahay mid kale uu ka baxay adigana akhil muslim dariiqaa ku timaadid maahe mid kale ka bax marka aad gurigaaga ku noqonaysid waxaana sunnaa oo wanaagsan sida ay hadda uu tilmaamayey saciid musayib wa kayruhu iyo waxa weye bayhaqina uu kusoo tilmaamay sharxu sunna waxaa wanaagsan qofku inuu soo lugeeyo inuu soo lugeeyo ayaa wanaagsan waa haddii uu awoodi karo oo meeshii u dhowdahay oo lug ka imaan karo inuu soo lugeeyo oo lug ku yimaado oo dadka soo salaamo oo soo takbiirto ayaa wanaagsan amaa hadday meeshii qofkii ka fog tahay oo waxa weeye ay dhib uu kala kulmayo ouna gaaraynin ama salaadii dhaafayso laa xaraj markaa inuu waxa weeye wixii uu ku imaan karo ku yimaado wax dhibaato ah oo ku jirta male laakiin hadday meeshii ku dhowdahay iska soo lugay akhilmuslim oo lugtaada sababta iyo xikmadda loo samaynaya waxay tahay iqtidaa'an binabiyi sala allahu calay wasalam nebigaa lagu dayanaya mar walba oo nebiga lagu daydana waxaa inoogu sugan khayr waayo khayrulhadyi hadyu nabiy sala allahu caleyh waali wasalam marka wax walba oo lagu yidhaahda nebigu waa sameeyey oo saasuu sameeyey waxaa fiican sidii cabdullaahi ibni cumar in lagu daydo oo waxa weye aan la khilaafin waayo sababtu waxa weeye ku dayashada aad ku dayanaysid keliya oo aad leedahay nebigaan ku dayanayaa maadaama uu nebigii lugeeyey ana waa lugaynayaa ayaa waxaad ka helaysaa ajir iyo wanaag insha allahu tabaaraka watacaala marka aynu taa ku dadaalno insha allah dersiga kalena takbiirtaan kaga hadli doonaa kan halkaasaan ku joojinaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin